إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد waxaan ku jirnay sharxi kitaabkii caaqiyatu raasiyeyn waxay ka soo hadleen labada imaam caqiidada ahlulbidaca qaarkood yani bacda ahlilfiraq addaala iyo caqiidada taabteen oo maaragtay khilaafsan ahlu sunnaha weli hadalkii ay sii wadaan labada imaam waxay halkan kaga hadli doonaan calaamaadka lagu yaqaano ahlulbidaca iyo firaqu dalaalka calaamada lagu yaqaano oo lagu garto ayay ku siinayaan yani min calaamaati ahlilbidac wa firaqi dalaal calaamaadka ahlbidac firaq dalaal waxaa ka mid a waxyaabahan soo socda qaala abu muxamed wuxuu yihi abu muxamed waxa weeye naaqilka kitaabka kasoo naqliyay labada sheekh ayaa la yidhaahdaa abu muxamed waana wiilka yani labada imaam maaragtay midkood marka asaga ayaa soo naqliyey magaciisa waxaa la yidhaahdaa cabdiraxmaan san horey tarjamada ugu soo sheegnay hore cabdiraxmaan ibnu abi xaatim yani naaqil hadihi alrisaala can abihi wa can qariibihi wuxuu kasoo naqliyey aabihiis iyo qariibkiisi kale abi zirca alraasiyeyn marka abu muxamed cabdiraxmaan ibnu abi xaatim waay abu muxamedka laga hadlayo waa cabdiraxmaan ibnu abi xaatim marka isaga kitaabka soo wariyey oo inoo soo naqliyey marka wuxuu yihi raximah llah qaala abu muxamed samictu abi aabay waxaan ka maqlay radia allahu canhu yaquulu asagoo leh calaamatu ahli lbidac dadka ahlubidaca calaamaadka lagu yaqaano waxa weeye alwaqiicatu durid ay duraan fii ahli lathar dadka ahlu atharka ah dadka ahlu sunnaha dadka ahlu xadiiska ah ahlu xadiiska kama wado mutakhasisiinta xadiis ku takhasustay oo keliya kama wado kuwaas waa safka hore ee waxaa laga wadaa atbaacda adilada kitaabka iyo sunnada iyo aathaarta maaragtay weyneysa ama fuqaha ha noqdaan ama mufasiriin ha noqdaan ama muxadisiin ha noqdaan culimada islaamka ee aathaarta daba taagan oo qur-aanka iyo aathaarta nabiga laga wari alai slat slam iyo salafka ku dhegan yaa laga wadaa macnaha ahlu sunnaha atbaacu salaf ayaa laga wadaa calaamatu ahli bidac dadka ahlubidaca calaamada lagu yaqaano waxaa ugu muhiimsan oo ka mid ah alwaqiicatu ku dhicitaan oo ka wada durid fii ahli lathari dadka ahlu aathaarka inay yani duraan ay wax ka sheegaan aharka maa usira weeye wixii lasoo naqliyey maa nuqil ima can nabiy calayh isalaatu wassalaam aw can asaxaaba aw can salaf cumuuman wixii laga wariyay nabiga alai salatu wasalaam ama saxaabada ama taabiciinta ama taabicu taabiciinta ee aimada islaamka oo caqiida ha noqoto yani ha noqoto axkaamta kale wa calaamatu zanaadiqa markaasuu mid mid u sheegay kuwa zanaadiqada ah kuwa diinlaawayaasha ama munaafiqiinta waxaad ku magacowdaba kelimatu zindiiq waxaa loo isticmaalaa macaani badan asal ahaan dadka maaragtay oo diimaha inkirsan baa loo isticmaalaa waxaa kaloo loo isticmaala culamadu isticmaalaan tawasucan dadka maaragtay munaafiqiinta ah ayay u isticmaaleen nacam marka waa calaamatu zindi waa calaamatu zanaadiqa kuwa munaafiqiinta ama diinlaawayaasha calaamada lagu yaqaana waxa weeye tasmiyatuhum tasmiyatuhum inay ku magacaabaan ahla alathari dadka ahl aathaarka ee aathaarta nabiga calai salatu salaam iyo saxaabada ku dhegan xashawiyatan ay ku magacaabaan xashawiya xashawiya yani waxaan faa-iido lahayn inay iska soo urursadaan nacam waxyaabaha aan faa-iido lahayn haddana luqada casriga ay isticmaalaan ikhwaan muslimiinka iyo kuwa lamidka waxay dhahaan ahl qushuur waa qobka dadka urursada yihahdeen diinta waxay u qeybiyaan lub oo dhuuxa iyo qushuur kuwa hadda jooga waa isla kelimadii oo kale lafteeda kolba casriga la jooga kuwaasna waqtiga xashawiya dhihi jireen kuwana ahlu qushuur bay ku magacaabaan ahlu sunna hadda marka xashawiya kuwa wax maaragtay aan faa-iido lahayn soo urursada un saasay ka wada yuriiduuna waxay doonayaan buu yidhi yani imaamka weyn yuriiduuna waxay doonayaan ibtaal alaathaar inay buriyaan aathaartii lasoo naqliyey oo marka ra-yigooday diinta ka dhigaan nacam waa calaamat ljaamiya qoladaas asmaada ilahi iyo sifaatkiisa inkira ayagana calaamada lagu yaqaana waxaa ka mid ah tasmiyatuhum inay ku magacaabaan ahla sunnati dadka ahlu sunna ah mushabihatan inay ku magacaabaan mushabiha kuwii ilahay khalqiis ku shabahaya ku magacaabayaan waxay diidan yihiin asmaada ilahi sifaatkiisa in la sugo iyo kuwan dacoonaya taa waxaa ka dhalanaysa in ilahay khalqiis lagu shabahay leeyihin laakiin ahlu sunnuhu waxay qabaan in maaragtay ilaahay loo sugo asmaadiisa iyo sifaatkiisa khalqiisana aan lagu shabihin qaacidadii guud aayadda ilahi kusoo aroortay laysa ka milihi shay-un wa huwa asamiicu albasiir halkaasay deliishanayaan ilaahay wuxuu nafy nafyey oo diiday in khalqigiisa uu shabaho isla markaa ilaahay wuxuu naftiisa u sugay in yahay samiic basiir khalqina samic basiir way jiraan laakiin ma shabahaan kuwa samciga ilaahay iyo basarka ilaahay kuwa khalqigiisa ma shabahaan marka iyagu waxay rabaan inay anfiyaan oo diidaan oo ilahay asmaadiisa sifaatkiisa u diidaan qofkii sugana waxay ku magacaabayaan mushabih mushabihado xaqiiq ahaan waxaa weeye kuwa yidhaahda samciga ilaahay basarka ilaahay waata makhluuqaadka oo kale kuwaasa mushabihaa sax laakiin ahlu sunnuhu ma aha saas yuhbituuna alasmaa wasifaat wa walaa yumailuun walaa yushabihuun nacam walaa yucailuun marka ilaahay kuma khalqigiisa kuma shabahaan aayaddaasay deliishanayaan iyo yani allah subxaana watacaala inuusan khalqiisa shabihin jala jalaalu ijmaaca salafka ayib marka iyagana calaamada lagu garta waxa weye jahamiyadaas inay yidhaahdaan ahlu sunnuhu khalqiga yani mushabiha wey inay yidhahdaan mana aha ahlu sunnuhu mushabiha wa calaamat lqadariya qadariyada calaamad lagu yaqaanana waxa weeye sheekhu yidhi tasmiyatuhum ku magacaabidooda ahla sunnati ay ku magacaabaan mujbira kuwii qabay in addoommada la qasbay saasay ku magacaabayaan ijbaarku waxa weeye la ikhtiyaara lilcabdi inaad tiraahdid addoonku ikhtiyaar ma leh addoommada ikhtiyaar ay ku doortaan xaq iyo baatilka ay kala doortaan wanaag iyo xumaanta saxda iyo khata-a yacni oo ilaahay baa wax walba ku qasbay saas inaad tirahdid ba waxaa la yidhahdaa jabriya marka iyaguna ahlu sunna waxay ku magacaabeen sidaas an ahlu sunna waxay qabaan addoonku inuu leeyahay kasab iyo camal xaqiiqo ah iyo ikhtiyaar dhab ah inuu leeyahay laakiin ikhtiyaarkiisu kama baxsana ikhtiyaarka ilaahay guud ee caamka ah ee qadarka ilahay ku tacalluqa iyo cilmigiisa kama baxayo wamaa tashaa-uuna ilaa an yashaa allah nacam yacni mashiiada addoonku mashiiada ilahay hoos tagtaa laakiin mashii uu leeyahay iraaduu leeyahay doonitaan buu leeyahay camal buu leeyahay kasab buu leeyahay nacam saas ahlu sunna u qabaan laakiin iyagu waxay leeyihiin mujbiraad tihiin oo waxay diidan yihiinba intaa la sugo oo waxay leeyihiin adoonku qadariyada waa kuwa qadarka diiday addoonku asagaa xoru ah waxa uu sameynayo oo ilaahay shaqa kuma laha subxaana allah waxaa ka dhalanaysa inuu addoonku ilaah yahay kale oo ilahay la simano afcaashiisa isaga uu abuuray nacam nacam taasaa ka dhalanaysa madhabkooda haddii la raaco qadariyada qoladan qadarka inkiraysa waa in ilaahay qadarka ku qoray horay laxul maxfuudka oo cilmigiisa saabiqa ah uu ku tacalluqo halkaasay diidan yihiin nacam waan soo sharaxnay qadariyada waxaad ku noqon kartaa cajaladihii hore ama hadalkii hore ayib marka iyaguna saasay ahlusunna ku magacaabayaan ahlusunna berii bay ka yihiin buraau min hadihi tuham min min tilka tuham tuhmooyinkan faraha badan ee ahlubidacu ay ahlusunnaha ku sheegayaan beri bay ka yihiin nacam ayib wa calaamatu lmurjia kuwa ma aragtay murjiada ana calaamada lagu yaqaano ahlu sunnaha ay maad ku yaqaanaan waxaa ka mid a tasmiyatuhum inay ku magacaabaan ahla sunnati ku magacaabaan ahlu sunnaha mukhaalifa inayihiin kuwa khilaafsan ayaga oo nuqsaaniya inay yihiin kuwo nuqsaan oo qaba inuu iimaanku nuqsaamo halkaas marka waxay kala dagaalamayaan ahlu sunnuhu murjiada waa khilaafsan yihiin ficlan marka mukhaalif ay ku magacaabayaan oo ahlu sunnuhu waxay qabaan camalku inuu iimaanka ka mid yahay murjiaduna waxay leeyihin camalku iimaanka ka mid maaha midda kale waxay ku magacaabayaan nuqsaaniya ahlu sunna ay ku magacaabayaanoo ahlu sunna waxay qabaan aliimaanu yanqus bilmacsiya iimaanku macsiyada ayuu ku nusqaamaa kama yasiidu biaaca sida aacada uu ziyaado taasay diidan yihiin marka waxay ku magacaabayaan magacyaan ahlu sunnuhu ayna u qalmin ayay ku magacaabayaan allah mustacaan ayib wa calaamat raafida shiicada isna cashariyada ee raafidada loo yaqaano hore uga soo hadalay oo abubakar iyo cumar iyo wilaayadooda diidaya kuwaas oo saxaabada gaalaysiinaya ama lacnadaya ama wax ka sheegaya caaya oo diin ka dhiganaya alayhim min allahi ma yastaxiquun calayhim min allahi maa yastaxiquun kuwaas waxaa lagu yaqaanaa waa kuwii yidhi rafadnaaka nacam oo zayd bay diideen markuu ay weydiiyeen abubakar iyo cumar iyo oo yidhi maaragtay waa utawalaahum markaasay diideen markaasuu rafadtumuuni rafadnaaka bay yidhahdeen marka marka calaamatu raafida tasmiyatuhum ku magacaabitaankooda weeye ahlu sunnati ay ku magacaabaan naabitatan naabita wa naasiba ay ku magacaabaan naabita naasib waxay ka wadaan kuwii ahlu beytka colka lahaa bay ka wadaan yani ahlu beytka col la yihiin saas ay ka wadaan allahu mustacaan aطacn yani fi ahli aar alwaqiica fi ahli ahar ayay yaqaanaan kulligood marka waxay ku magacaabayaan naabita waa naasiba kuwii colka la ahaa ay ku magacaabayaan ahlu beytka waana beento ahlu sunnuhu laa yuqadisuuna axadan qofay qadisayaan ma jirto laakiin way ixtiraamayaan nacam way tawaliyayaan way maarata way jecel yihiin ahlu beytka rasuulka sal ly slam ee muminiinta ah ahlu beytka nabiga muslimiinta ee muminiinta way jecel yihiin liannahum muslimuun uma inahum ahlu beyti rasuuli lahi sal ly slam ahlu beyti rasuulilahi sal ly slam labada arrimood ayay ku maartay hadday saxaabe yihiin waxay isku darsadeen saxaabanimadii iyo qaraabadii nabiga alay sal sl sida cali bin abi aalib oo kaleeto iyo jacfar iyo yacni cabaas iyo nabiga qaraabiisa caleyh isalaatu wasalaam marka cali bin abi aalib iyo raggaas yani faatima bintu maxamed caleyh isalaatu wasalaam yani asxaabtaas nabiga xasan iyo xuseen iyo yani qaraabadaas way ixtiraamayaan wayna karaameynayaan wayna jecel yihiin nacam wayatawalownahum laakiin ambiye kama dhigayaan macsuuminna kama dhigayaan huluwina kuma sameynayaan siday saxaabada kale u jecelyihin ayagan u jecel yihiin sooma arkeysid marka laakiin kuwani waxay rabaan in maaragtay sidoo kaleeto la yidhaahdo waa dad macsuumiina hadalkoodu waa maaragtay waa khata ma leh yani iyaga unbaa imaamyaala cid kale ma aha wahaa kada saasay rabaan taa markiiba ahlu sunnau diideenna waxay ku magacaabaana yihiin dad cadaawadu qaba ahlu sunna waana beentood nacam tasmiyatahum ahla sunna naabita inay ku magacaabaan wa naasiba kuwii colka la ahaa ahlu beytka ku magacaabayaan ahlu sunna antaa beri bay ka yihiin xaqiiqaan ahlu sunnaha jecel laakiin jeceylkoodu xataa nabi maxamed alai slat slam jecelkan jecel lahay macneedu huluwi kuma samaynayno kuma xadgudbayno darajo ilahnima ma gaarsiinayno xaqiisa ilaalinayna iyaga atbaacdiisa ah iyagaa jecel iyagaa sunnadiisa weyneeya oo haysta walaa yalxaqu buu sheekhu yii ma haleelayo ahla sunnati dadka ahlu sunna ah ilaa ismu waaxid hal magac waxaan ka ahayn wayastaxiilu nacam waxaa mustaxiila an tajmacahum inay kulmiso oo alsunna hadihi alasaami magacyaalkan oo dhan inay yeeshaan mustaxiil u ah boqolkan magac inay ahlusunnuhu wada yeeshaan mustaxiil u ah nacam saas ayuu sheekhu yidhi maaragta marka cumuuman ahlubidaca dhibaatadaas ayay qabaan fi xataa fi casrina hada waqtigan hadda aan joogno ahlubidaca waxaa lagu yaqaanaa inay caayaan ahlu sunnaha magacyo u bixiyaan magacyo badan ay u bixiyaan aha marka cashirka soo socda aynu kaga sii hadli doonaa bacdu aqwaali ahli aqwaali ahli sunna fi hadihi almas'ala nuquul baan keeni doonaa culimada islaamku ay masaa'ilkan kaga hadleen qadiiman wa xadiisan hore iyo gadaalba laakiin xataa cashirka intaasaan ku jijinayna wallahu aclam وصلى الله وسلم على نبينا محمد والحمد لله رب العالمين